tababar ka saabsan hanaanka dakhli aruuriyowka iyo maarayntiisa degmada buurdhuubo ee gobolka gadilanka qobodi xubnaha waxda maamulka iyo maaliyadda degmada gureed markiuusa gabagaboobiyey tababarka iyo weliba safaafaas uun ku hadlay guddoomiyaha degmada buurdhuubo ee gobolka geda xasan maxamed cali kulankan wuxuu ahaa kulan muhiim ah oo golaha maamulka degmada ee ay workshop ku samaysanayeen wax wadabarasho ah waxaa weheliyey khubaro aqoon dheer u leh cilmiga dhaqaalaha iyo maaliyadda waxaan baranaynay casharadii aan hadda ka hor kismaayo tababarka aan ku soo qaadanay khuseeyey oo maaliyadda iyo dakhli ururinta si loo daadajiyo golaha maamulka degmada iyo shaqaalaha maaliyadda dhammaantoodna ay u noqdaan dad aan hab uldhabasho ah u shaqaynayne nidaam raacaya oo habraac iyo nidaam sharci oo ay dakhliga u aruuriyaan haystay u noqdaan iyo cashirkan khuseeyey saaka sideedda ilaa iyo maanta labada duhurnimo intaas cashiradan socdeen waa ka mahad celinayaa habka dulqaadka iyo kartida leh oo ay golaha maamulka degmada ay dhammaantood waktigooda u geliyeen uguna safreen inay cashiradaas qaataan si lamid a waxaan u mahad celinayaa dadkii isku howlay inay cashirkaas daadejiyaan fahan wanaagsanna ka siiyaan golihii maamulka degmada oo dhegaysanayay kan maaha kii noogu horreeyey micnaha kii noogu dambeeyey ma ahaan doono waxaan ku socon doonaa cashirada security-ga arrimaha bulshada garsoorka haddii alle iyo siyaasaddaba inta hay-adooda uu maamulka degmada u dhisan yahay dhammaantood golo kaste maalin bay qaadan doonaan seeshonkooda si maamulka degmada uu noqdo maamul degmo oo bulshada ugu adeegayo wuxuu yaqaano ee aan uldhabasho iyo waxa maaragtay qof weliba ay la tahay aan ku howlgalayn si shaqo nadiifa aan u gudanno insha allahu tacaala bulshadana ay qanaaco uga hesho sida loogu shaqaynayo dhaqaalaha canshuur fuul ah la qaadi doonaa canshuurtaas la qaadana waxay ku dhici doontaa gacan ammaan ah insha allahu tacaala bulshada laga qaaday baana loo qaadaya cid kale ma qaadan doonto teeramka iyagii hore dhaqaalihii aan qaadnay shaqooyinka aan ku qabanay oo wax ku oolka haataa oo macnaha yeeshay kuwa ka sii casrisan oo ka wacyi sarreeyo yaan insha allah tacaala bulshada rmaalan ugu qabanno oo ay adeegyadooda ku qancaan bulshada waxaan rabaa inaan ugu baaqo waxaa laga rabaa muwaadin inaad noqoto canshuur bixiye canshuurta la baxo sidaas si lamid ana waxaa laga rabaa inaad noqoto qof la xisaabtamo golaha maamulka degmada maamulka degmada waxay u furan yihiin in lala xisaabtamo tababarkan yana muhiimadiis daarnayti ini waxda maamulkiyo maaliyadda degmada buurdhuubo ee gobolka gadale ka fahansi habqaadowka dakhliga iyo maarayntiisa